Wasaaradda Arrimo Gudo ee Maamulka Hirshabelle iyo weliba qeybo kaladuwan ee bilaanta degmada Mahadai ayaan u qabatay tababar ku saabsan ololo ku midnaadow kooxubno golo deegaanka degmada Mahadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Furitaanka tababarkan waliba ku qeyb galay maamulka degmada waxaana kamid ah howlwadeenada wasaaradda arrimo gudo odayaalka dhaqanka iyo ururada bilaanta ee degmada iyo deegaanada hoos goyow waxaana soo lafado inay ku qeyb galaan dhismo golo deegaanka ee degmada iyo weelada doonta. ankoreen gudoomiyaha ururka bilaanta ee degmada Mahadai ayaa ku hadlay furitaanka tababarka iyoona sheegtay inay muhiim tahay in bilaanta marwalba iyo ku muuqdaan kaalinta iyo ku leeyihiin golo deegaanka ee degmada.
bacda salaan waxaa noo muuqato farxad iyo qurux iyo hanaan dumar taas waxaa ka shaqeeyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle xaali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe waxaan leeyahay mahadaho ka gaarto isagaas sameeyey barnaamijkan nabadgelyadan wanaagga meesha lagu fadhiyo waxaa asal u ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle haweenka mahadaay dib iyo horey uma dhicin haween degmada u dhashay ee quruxdan iyo wanaaggan meesha u fadhiyo horey looma arkin intaan iyo in ka badanna waa idinka rajeynayaa waxaa jiray barnaamij oo degmadu aad ay ugu xeel dheer tahay oo loogu talagalay in degmada lagu soo saaro waxaa jira golo deegaan xura u tihiin codkiina inaad dhiibatiin inaad xildhibaano noqotiin waan rajaynayaa dadkii degmada daadiihlaha ayaa tihiin waan idinku soo dhaweynayaa taas wasaaradooda waa mahadsan
dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudo ee maamulka hirshabeelle nuur xasan muuse iyo faahfaahin gubi ujeedka tababarkii muhiimadda angleeya bilaanta gobolka shabeellaha dhexe
tani waxay muhiim u tahay horumarinta bulshada waxaa loo baahan yahay in la abuuro fursado dheeraad ah oo haweenku ugu qayb qaadan karaan hanaanka maamulka iyo go-aan qaadashada degmada mahadaye in la qabto galfadhigan wacyigelinta ah ahmiyad ayuu leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha number one fahamka marka koowaad waxa waaye fahamka xuquuqda iyo fursadaha haweenka kalfadhigan wacyigelinta wuxuu haweenka siinayaa ama barayaa xuquuqdooda siyaasadeed sida ay xaq ugu leeyihiin inay ka mid noqdaan golaha deegaanka inay codkooda dhiibtaan inay ka qayb qaataan go-aan qaadashada waxaa sidoo kale la xoojinayaa fahamka haweenka iyo xuquuqda dheeraadka ay u leeyihiin bulshada iyo deegaanka xeerarka dowladaha hoose iyo dastuurka dowladda hirshabeelle iyo dastuurka federaalka wuxuu dhigayaa boqolkiiba soddon woman kuwata wax la yidhahdo ama qoondada haweenka hadda markaan ergooyinka ay dooranayaan golaha deegaanka boqolkiiba soddon haween ayaa ka ah waxaan ka rabnaa oday kastoo dhaqameed ah laba gabdhood iyo saddex wiil inuu soo xulo si ay xubinta golaha deegaanka ka mid noqonaysa ay ugu odeeyaan marka xaqiijintaasna waxaa laga rabaa wasaaradda arrimaha gudaha micneeda maaha marka haweenka in laga tagay number two qodobka kaleoo muhiimka noo ah waxa waaye dhiirigelinta iyo ka qaybgalka bulshada arrimaha bulshada in haweenka qayb galaan la dhiirigeliyo kalfadhigan wacyigelinta waxaa sidoo kale uu dhiirigelinayaa ka qaybgalka haweenka arrimaha deegaanka deegaanka waa la wada leeyahay rag iyo dumar ayaa loo joogaa dhallinyaraa joogto dhammaan waxaan rabnaa marka dhismaha golaha deegaanka in laga wada qayb qaato ka qaybgalka siyaasaddu waa xaqaaga haweeney awoodaada muuji marka adiga waxaan iga rabaa inaad muujisaan codkiina sidoo kale sinaanta siyaasadda waa guusha bulshada haddii siyaasadda laga wada qayb qaato loo siman yahay bulshadu meesha degmadama hadda ay joogto way guulaysanaysaa haweeneyda waxay leedahay cod laakiin codka in lagu dhawaaqaa loo baahan yahay codkeeda inay ku dhawaaqdo waa hadday tiraahdo hadda boqolkiiba soddon markaan odayaasha aan ku celino ergada markaan xulayno shan qofood markaan laba haweenkeenaan dhahno oon ka xaqiijino la sawiro id kaar loo sameeyo codkeeda iyadaa xaq u leh haweeneyda meesha ay geynayso labada qofoo tartamayso qofka ay isleedahay alla leehay masiirka muxuu aha degmadan ayuu wax kusoo kordhin karaa inay u codayso adiga iskale codkaaga waa sir sanduuqa halkaa la dhigaa codka codkiina adinkaa wax u leh marka inaad dhinaca ergadana aad kasoo gashaan murashaxiin aad naqataan waa waxyaabaha aan dhiirigelinayna marka haweenku ay ka qayb qaataan siyaasadda dadka oo dhan ayaa faa'iidaysanaya haweenka hadday ka qayb qaataan haweenka dad wax qariya ma ahan dad active ah oo wax qabanayo waayo haweenku waa qayb ka mid ah horumarka aan ka wada qayb qaadanno dhismaha golaha deegaanka degmada mahadaayo si degmadan ay u noqoto degmo barwaaqo ah maamulkeedana u hagaago tababarkan oo ay ku bilaanta degmada maxadaay iyo deegaanada hoos koyowla kabaraay ku qaybqaadowka dhismo golo deegaanka ee degmada